وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii cumdat laxkaam kitaabu ljanaa-is ayaan soo gaarnay xadiidkiisa koobaad ayaana ku jirnay alxadiidu asaabic walkhamsuuna bacda almica can abi hurayra ayaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi naca nabiyu nabiga ayaa geeridiisa ogeysiiyey sala allahu caleyh wasalam annajaashiya boqorkii najaashi ahaa fil yowmi maalinkii uu ogeysiiyey alladii maalinkii maata uu dhintay najaashi fiihi maalinka dhexdiisa maalintii najaashi uu dhintay maalinkaasaa nabigu sala allahu caleyhi wasalam ogeysiiyey dadka inuu dhintay nacyigana casharkii horan uga soo hadalnay laba in loo kala qaadayo geeridaas ogeysiinta dadka la ogeysiinayo haddii macnaheedu yahay argagax lala argagaxsan yahay meydka ama ay tahay weyneyn arrintiisa la weyneynayo waa xaaraan hadday tahay qarad saxiixa miduu ku jiro ama dan saxiixa oo laisleeyahay dad badan oo ku tukada ha u yimaadeenna waa sax waana midaas dambe oo ah in jamaaco badan oo ku tukata ay soo baxaan midda nabigu uu u sheegay sala allahu caleyhi wasalam tan kaleeto mucjiso nabiga ayay tusayda arrintaasu nabiga madiine ayuu joogay sala allahu caleyhi wasalam najaashina wuxuu ku dhintay xabasha oo etoobiya ah markaas iyo telefoonna ma jirin iyo isgaarsiinta ilaahay baa u waxyooday subxaana wa tacaala maalin ahaan taasna waa mucjisada nabigay ka mid tahay sala allahu caleyhi wasalam maalinkii ayuu ogeysiiyey nabigu geeridiisa waxay kaloo tusaydaa najaasi nin najaashi sida ilaahay u karaameeyey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu waxa weeye nabigiisa ugu waxyooday inuu dhintay si uu u helo ducada iyo salaada nabiga iyo saxaabada taasuna waxa weeyaan waa wanaaggii uu sameeyey oo ah kow iimaankii iyo islaamnimadii uu qaatay iyo soo dumiddii uu soo dumay saxaabadii muhaajiriintaahayo u yimid taasna ilaahay weynaa wanaagga uu ku abaalmariyay ayay ku tusaydaa najaashi wuxuu ku dhintay xabashada qof ku tukada oo muslimana ma jirin oo meeshaba ma joogin dad muslimiina asaga unbaa islaamay iyo hal nin oo kale la sheegaa waxa weeyaan dadka gaalay ahaayeen bal islaamnimadiisa xataa wuu qarsan jiraa la yidhaahdaa wa kharaja nabigu waa la baxay bihim saxaabadii ayuu la baxay ilal musallaa meesha lagu tukado ula baxay nabigana keenuu yidhi meesha musallaha la aaday taasna waxay ku tusaydaa janaasada meesha lagula tukadaa inay tahay musallaha sidaas wey sida sunnada ah masaajidka in lagu tukadaana waa bannaan tahay oo caa-isha radia allahu tacaala canha sacd ibn abi waqaas markay tidhaha layla soo maray masaajidka aan kula tukadee oo dadka gabal ay inkireen waxay tihi wax la yaable weye dadku maxay ugu degdegaan waxaysan garayn inay inkiraan goormay halmaameen nabiga sala allahu caleyhi wasalama calabnay baydaa wiilkii labadii wiiloo ilmo baydaa gabadha baydaa laydha labadeedii wiil meel kale kulama tukanay masaajidkuu nabigu kula tukaday sala allahu caleyhi wasalam marka nabigu waa kula tukaday masaajidka waa sugnaatay caaishana way kula tukatay abubakarna cumarna abubakar uu kula tukaday suhayb ibnu sinaan arruumina wuxuu kula tukaday masaajidka dhexdiisa cumar ibnu lkhadaab marka masale nabiga iyo saxaabadiisu ay yaqiineen wey masaajidka in lagula tukadaa musallaha in lala aadaano waxa weyan waa sunna iyadana fa safa nabigu waa safay dadkii fa safa nabigu waa safay bihim saxaabadii oo safaf ayuu ka dhigay wa kabara allahu akbar ayuu yidhi arbacan afar afar takbiirood salaada janaasada sida loo tukadaa sidaas ah afar takbiirood allahu akbarta ugu horeyda marka la yidhaahdo salaada lagu xirtaa kadib faatixada ayaa la aqrin faatixada markuu dhammeeyo qofku allahu akbar ayuu leeyahay waa midii labaad nabiguu ku sallin sala allahu caleyhi wasalam markuu salliga nabiga dhammeeyay allahu akbar ayuu leeyahay oo takbiirtii saddexaad ah meydka ayuu ducayn markaasna meydka ducadiisa markuu dhammeeyo allahu akbar oo takbiirtii afraad duco kaluu ku darin salaantana ku xigta sidaas weeye afartaas ayaa ugu badneed nabiga sala allahu caleyhi wasalam shanna waa sugnaatay lixna waa sugnaatay toddoba ilaa sagaal waa sugnaatay marka waxa weyan ayadana waa bannaan tahay oo waa lagula tuka karaa waa lagula tuka karaa marka taasna waa sidaas taasna waa sidaas weeye mas'alada kaleeto oo aan rabna halkan waxay tahay xadiisku ku cad yahay waxa weeye asalaatu cala alghaa'ib meyd maqan in lagu tukado meyd maqan in lagu tukado salaatuljanaaza masaladaas culummadu aad ayay iskugu qilkhilaafaan aad ayay iskugu qilkhilaafaan laakiin qowlka sawaabka ah wuxuu yahay qowlka sawaabka ah wuxuu yahay in la yidhaahdo waxa weeyaan janaasada labaa loo kala qaadin janaasadii meesheedii lagula tukaday oo dad la jooga ay la tukadeen sunno ma ahan in salaad qaa'ibaa loo tukadaa nabiga dad badan oo saxaabadiisa ka mid aha meelo kala duwan ku dhima jiray umana tuka jirin nabiga sala allahu caleyhi wasalam qofkii meesha uu joogo aan ku helin janaasana faradkii dadkii kaloo ogaaday ayaa laga rabaa inay salaatulqaa'ib u tukadaan masaladaas ibnu mulaqin iclaamka juska afraad ayuu ku baraarujiyey oo wuxuu yidhi ana salaata cala najaashiyi mutacayina salaada najaashi lagu tukanayo waajib ay ahayd fardulcayn ah waa mutacayina macnaha waa mid waajibtay waa fardulcayn maahane waa fardulkifaa'iye waa mid caynowday oo in la tukadaa waajibtay uula jeedaa xaysu maata biardin lam yaqum isalaa waxa weeyaan xaysu maata meesha uu ku dhintay dhul lam yuqam bihaa aan loo istaagin fariidatu salaa salaadii waajibka ahayd aan loo istaagin caleyhi korkiisa fa tacayana waa caynoobay waajib ay noqotay aliclaamu bilmowti in la ogeysiiyo lidaalika sidaas daraaddeed sidaas weeyaan o yujhala xukmu haadihi salaa in ama laga jaahil noqdo oo qofkii ku dhinta meel aan dad ku tukada uusan helaynin xukunkeeda in laga jaahil noqdo taasuna dhib imaalaha ayay tahay haddaan maantaas nabigu sidaas yeeli lahayn markaasuu yidhi wa hada alxukmu fii kulli muslimin maata walam yusalli calayhi xukunkan wuxuu u sugnaaday muslim kasta oo dhinto oo aan lagu tukan fa innahu yatacayanu calaa kulli man calima bimowtihi asalaatu caleyh maxaaila waajib waxaa ku noqonaya qof kastoo ogaada geeridiis inuu ku tukado qof aan lagu tukan marka masaladaas sidaas uu yidhi waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu yidhahdo sida sawaabka ah waxa weeyaan qofka maqan hadduu ku dhinto magaalo aan lagula tukan waa lagu tukanaa salaada qaa'ibah sida nabigu u yeelay najaashi ila gaaluu ku dhex dhintay laguma tukan haddii lagu tukado oo meeshuu ku dhintay lagula tukadana waxa weyan lagu tukanmaa salaada qaa'ibah maxaa yeelay salaaddii faradkaed salaadaas muslimiinta ku tukaday ku dhacday nabigana sala allahu calayhi wasalam qof qaa'iba waa ku tukado waa najaashi in kuwa kalena waa ka tego kuma tukan ficilkiisa iyo tarkigiisaba waa in la raaco oo haddii uu dhinto qof meel ku dhinto aan lagula tukan sunnadii nabiga waxa ah qofkaas in lagu tukado meel lagula tukaday oo jamaaco uu helay qofkii janaasadii ku tukatay hadduu ku dhintayna sunnadii nabiga waxa ah inaan lagu tukan marka sidaas weeye masaladaasuna a'imo badan ayaana masaladaas baraarujiyey a'imo badan ayaana mas'aladaas baraarujiyey sida khadaabi oo kaleeto iyo keyrkiisba alxadiidu thaamin walkhamsuuna bacda almia xadiiska konton iyo sideed iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can jaabir radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu caleyhi wasalam sallaa waa ku tukaday cala najaashiyi najaashi fa kuntu waxaan ahaa yuri jaabir fi safi thaani safka labaad aw ithalith ama safka saddexaad taasna waxay kutusaydaa safaf in laga dhigo salaada janaasada xataa meel bannaan haddii lagu tukanayo oo dadkao dhan hal saf laga dhigi karo mar hadday janaasa tahay in dhowr saf laga dhigaa la rabaa ugu yaraan saddex laga dhigo saddex saf in laga dhigo marka safka labaadaan ku jiray ama kan saddexaad ayuu yidhi marka ugu yaraan waa in saddex saf laga dhigo taasna waxaa kutusaa nabiga xadiiskiisa sala allahu caleyhi wasalam uu nabigu yidhi xadiidkii maalik ibnu hubayra oo uu nabigu yidhi sala allahu caleyhi wasalam maa min mayitin yamuutu fa yusallii calayhi halaathatu sufuuf min almuslimiina ilaa awjaba waxa weeyaan qof muslim oo dhintay ma jiro oo ay saddex saf ku tukadaan muslimiinta ka mid ah ilaa ilaahay jannu u waajibiyaa abu daawuudka ayaa wariyey raqamka saddex kun boqol iyo konton xadiidka maalik ibnu hubayra marka waxa weeyaan saddex saf ugu yaraan in laga dhigaa la rabaa sidaas daraaddeed maalik ibnu hubayra hadday xataa yaraadaan dadku saddex saf u ka dhigi jiray sagaal qof hadday xataa ku yihiin waxa weeyaan inaad saddex saf ka dhigato waa wanaag marka masaladaas ayaan halkaasna ka faa'iidnay halkaas ayaan ka faa'iidnay ayadana alxadiidu taasic walkhamsuuna bacda almia xadiiska konton iyo sagaal iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya nabiga sala allahu caleyhi wasalam sallaa waa ku tukaday calaa qabrin qabri bacda maa dufina markii la aasay ka gadaal fa kabara waa takbiirsada nabigu caleyhi qabriga korkiisa arbacan afar qabuuraha in lagu tukadaa waa xaaraam laakiin salaad laga soo reebayaa jira waa salaatuljanaaza salaada janaasada iyada mayd dhintay oo aadan ku tukan inta qabrigiisa kor tagta inaad ku tukataa sunna sababtoo ah salaadaha kale xoogaa way ka duwan tahay salaadan janaasada rukuuc male sujuud male marka ayada sidaas weeye wuxuu leeyahy cabdullahi bni cabaas nabiga sala allahu caleyhi wasalam qabri ayuu ku dul tukaday salaatuljanaaza markii la aasay ka gadaal waxaa jirtay gabar masaajidka xaaqi jirtay oo madoobeed oo dhimatay oo nabiga lasoo ogeysiin sala allahu caleyhi wasalam oo nabigu markuu qabriga arkay waa maxay gabadhii masaajidka xaaqi jirtay weeye maxaad sii ogeysii weydeen uu ku yidhi nabiga sala allahu caleyhi wasalam markaasuu yidhi tusa qabrigeedii markaasuu ku dul tukaday afar takbiirood si marka taasna waxay tusayda sida xadiiska hore oo kale takbiiraha inay afar yihiin sida ugu badan waana laga badi karaa oo afartaas waa laga badi karaa culimmadu way isku qilqilaafaan qof dhintay oo la aasay ma lagu tukan karaa janaaso waa lagu tukan karaa xadiidkan ayaaba tusaya nabigu inuu ku tukaday sala allahu caleyhi wasalam sida sawaabka waa sidaas qaara waxay yidhahdaan nabigay khaas ku tahay taasna waxaa looga jawaabayaa nabiga sala allahu alay wasalam xadiidka riwaayadiisa kabara tusaya inuu dad ay la socdeen oo ay gadaalkiisa safteen marka hadday khaas ku tahay waxa weeyaan dadka gadaalkiisa safnaa ayuu nabigu dhihi lahaa idinka inima banaana qaar kale waxay yidhaahdeen laba qof unbay u banaantahay salaadaas waaliga macnaha mas-uulka meeshaas xukuma muslimiinta iyo qofkan dhintay qofka eheladiisa hooseha weligiisa taasna iyadana jawaabti hore laftirkeeda looga jawaabin waxaa la leeyahay dadkii nabiga ku xirtay oo aan eheladiisii inay ahayeen lahaynin waxa weeyaan waalina aan ahayn kuwaas ayaa nabigu ka jooji lahaa marka sida sawaabka waxa weyan qof muslima hor dhintay oodan ku tukan oo waqtigaas uu dhimanayana ahlu salaad adiga adee macnaha qof oo ahlulcibaadaha oo salaad tukan kara aadaheed inta qabrigiisa ag tagto ayaad kusoo tukan kartaa janaasadii muddooyina qaar sheegan toddoba qaara sheega bil qaara sheega laakiin wax daliila male muddooyinkaasu muddada maydkan kasoo wareegatay alxadiidu situuna bacda almia xadiiska lixdaneeya boqol ka gadaal boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wariy can caaishata radia allahu canha ana rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalama kufina waa la karfanay fii halaathati ahwaabin saddex mara lagu karfanay saddexdaas maroo yamaaniyatin yaman loo nisbeeyey saddexdaas maroo biidin cadcad saddexdaas maroo laysa fiiha dhexdeeda aysan ahayn qamiisun qamiis walaa cimaamatun cimaamadna aysan ahayn nabigeena suuban sala allahu calay wasalam markuu dhintay saddex maraa lagu karfanay oo yaman loo nisbeeyey yaman lagu soo sameeyo cadcad halkaas waxaan ka ogaanay karfanta waxa weeyaan sida ugu kaamilsan marka rag la karfanayo inay tahay saddex maro oo dhaadheer oo mid walba jirka keligeed qari karto qofka waajib waxaa ah hal maroo jirkaoo dhan qarida hal maro oo jirkaoo dhan qarida ayaa waajib ah sida xadiiskii muscab markuu muscab ibnu cumayr markuu dhintay waxa weeyaan hal maro ayaa loo helay oo maradiisii maradii qaybta hore haddii lagu karfano qaybta dambea banaanaanayday qaybta dambe haddii lagu karfanana qaybta hore intii hore lagu karfan inta kalena caws ayaa lagu xirxiray marka jirka in la qariyo hal maro jirka o dhan qaridaa waajib oo taasaa tusaya laakiin sida ugu kaamilsan waa saddex maro oo dhaadheer oo mid walba jirka qari karto in saddexdaas maro lays dul saaro taas weeye nabiga saasaa lagu karfan waxaa kaloo hadiiska noo tusayaa mara cad inay tahay sunnada in qof wax lagu karfano mara madow iyo mid midab yale waa lagu karfani karaa nusuustana way ku sugan yihiin laakiin sida feecan oo fadliga badan waa mara cad laysa fiiha qamiisun walaa cimaama maxaa loola jeedaa laba macnaa la sheegaa qola waxay yidhaahdaan saddex maro ayaa lagu karfanay oo aysan ku jirin cimaamada iyo waxa weyan qamiiska oo labadaanu dheeraaday ka ahaayeenay noqon shan maray markaas ahaayeenay noqoneen qowlna waxa weeyaan saddexdaas maraa lagu karfanay qamiis iyo cimaamad midna kuma jirin qowlkaas weeye qowlka daahirka u yihi ibnu daqiiq ulciid imaam nawowi markuu muslimka sharxayana sidaas ayuu yihi wuxuu yihi wa qowluha laysa fiiha qamiisun walaa cimaama macnaahu waxa weeyaan lam yakun fiiha qamiisun walaa cimaama kuma jirin maryihii lagu karfanay qamiis iyo cimaamad wainamaa wa inamaa kufina fi halaathati ahwaabin gayrihima saddex maro oon qamiis iyo cimaamad ku jirina lagu karfanay saddexdaasna wax kale lama jirin sidaasuu shaafici ku fasiru yidhi iyo jumhuurta culummada waana sida sawaabka ah wa can ummi cadiyata waxaa laga wariyay alansaariya nusayba nusayba bintu kacab alansaariya qaalad waxay tihi dakhala calaynaa rasuululahi rasuulka allah noo soo galay sala allahu caleyh wasalam xiina tuwufiyat markii la oofsaday ibnatu gabadhiisii nabiga gabadhiisii markay dhimatay ayuu noo soo galay nabiga sala allahu caleyh wasalam fa qaala gabadhaasna waa zaynaba gabadhaas waxa weeyaan sida qowlka saxiixa ah waa zaynaba waa gabadhii ugu weyneed gabdhaha nabiga sala allahu caleyhi wasalam gabadhii ugu weyneed gabdhaha nabiga xaafid ibni xajar ayaa fatxubaariga sidaas ku baraarujiyey oo yidhi ibnatu lam taqac fii shayin min riwaayaati albukhaari musamaatan waxa weeyaan riwaayadaha bukhaari kuma dhicin iyadoo magaceeda la sheegayo laakiin qowlka mashhuurka anaha zaynaba waa zaynaba zawj abilcaas ibni rabiic waxa weyan abilcaas ibnu rabiic gabadhii uu qabay ee rasuulka ee zaynabo aheed ee dhashay gabadhii aan soo marno nabigu salaada markuu dadka tujinayo uu xambaarsano umaama gabadhaas weeye hooyadeed waana gabdhaha nabiga gabadh igu weyneed sidaasayna saxiilmuslimka kula soo aroortay marka gabadhaas ayay dhaqayeen fa qaala nabigu wuxuu yihi iqsilnahaa dhaqa halaathan saddex dhaqa ow khamsan shan dhaqa ow akhara wax ka badan min daalika intaas iqsilnahaa mayra gabadha halaathan saddex iqsilnahaa mayra halaathan waxaa culimmada gobol ka qaateen in mayriddu ay waajib tahay waana sawaab inay waajib tahay ama xadiidkan ha laga qaato ama xadiiska soo socda ha laga qaatee mayra uu yidhi nabiga sala allahu caleyh wasalam oo saddex mayra laakiin wuxuu yidhi ibnu daqiiq ulciid saddexda culimmada in badan oo ka mida ma waajibin jumlada horeyna la socota iqsilnaha in marka la yidhaahdo iqsilnahaa mayra waa waajib oo asalka qasligu waa waa waajib halaathana waa sunno waxa un banay karuu yidhi culimmada usuuliyiinta gobol baneeya lafdi waaxida in hal mara loola jeedo laba macno oo kala duwan oo la yidhaha iqsilna asalka qusliga waa waajib halaatha in laga dhigaana waa sunno qowlkaas unbaa ku soco kartaa haddii waajibnimo loo isticmaalayo ila waa jumla waaxid iqsilnahaa mayra halaathan saddex mayra ow khamsan shan ow akhara wax ka badan min daalika intaas marka mayrid in la mayra asalka waa waajib tira isdheer in lagu joojiyana waa la rabaa tiradaas isdheer markaas hal maraha ugu yar saddex shan ama wax ka badan oo toddoba ah in ra-aytunna haddaad idinku aragtaan daalika ka badinta inaad shan ka badidaan haddaad idinku aragtaan ee nabiga wuxuu u tafwiidiyey oo u bandhigay cadadka la mayraya inta lala ekaynayo aragtidooda laakiin taas ibnu daqiiqulciid wuxuu yidhi tafwiidkaas waxa weeyaan waa haddii in ra-aytunna daalika maslaxa haddaad maslaxa u aragtaan weeye oo tafwiidkan loo bandhigay ra'yigooda waa hadday ayagu maslaxa u arkaan laakiin haddaad iska jeclaataan maahan ishtiha maahan siday la noqoto maahan maxaayl sidii ay rabaan haddii laydhaha u mayra oo intaa rabtaan ka dhiga israafa ka dhima imaana oo meydkii isagoon u baahnayn intaas ka badan in la mayro haddii biyihii layskaga sii shubo israafay noqon israafkuna waa xaaraan marka ra'yiga oo loo tafwiidiyey iyaga ra'yigooda waxa weyan cadadka loo tafwiidiyey waxa weyan waa hadday maslaxa u arkaan marka qofka mayraya meydka ayaa arrintaas waxa weeyaan mas-uul ka ah asagu hadduu u arko meydkii inuu mar markuu mayro oo laba mayro saddex mayro inay ku filan tahay hadduu rabo shanu waa ka joojin marka hadduu arko inay ku filan tahay hadduu arko inay wax u dhiman yihiin mayridaa shanu ka dhigin hadduu arko shantii inay ka badan u baahan yahay toddobu ka dhigin markuu is yidhaahdo bis wey intaan waa ku filantahana waa ka joojin bimaa in biyo ku mayraya wa sidrin gob geedka goob taclayntiisa ta jejabidaan oo biyo ku dartaan biyaha iyo goobta ku mayra taas waxay tusaydaa marka meydka biyaha kaliya inaan lagu mayrina shay wasaqda fujiya oo goobtaas ugu fiican yahay in lagu mayro culimmadu waxay dhahdaan haddii goobtii la waayo oo waxa weeyaan saabuun booskeed waa lagu mayri karaa meeshaas xugun kala laga qaataa waxaa weya biyaha shayga daahirkaahu dheehay oon magacii biyaha ka bedelin inay wax dahirayaan biyahan hadda meydka waa lagu dahiraya wa maca daalika caleen gobeedna waa lagu daray marka shay daahira hadduu biyaha dhex galo oo biyihiina magacoodii uusan ka bedelin waxa weeyaan biyahaas wax waa dahiraya wajcalna yeela fil akhiirati midda ugu dambayda kaafuuran kaafuur yeela marka ugu dambayda biyaha ugu dambeeya kaafuur ku qasa ee ku mayra marka sida sunada waxa wey marka ugu dambeynta kaafuur lagu qaso meydka lagu mayro ow shay-an ama shay ku ku dara oo yeela shaygaasoo min kaafuurin kaafuur ah kaafuurku marka fawaa'id badan oo gooniya ayuu iska leeyahay xaafid ibnu xajar fawaa'id badan ayuu sheegay fawaa-iddaas waxaa ka mid a horta wuu carfayaa meeshaan inay inay carafto meydkuna waa la rabaa waa waqtigii malaa-igtu imaanaysay midda labaad jirka ayuu xoogaa qallajinaya oo xoogaa ad adkaynaya oo jirkii inta xoogaa qaboojiyo uu ad adkaynaya xoogu siinaya xoog ayuu siinaya taasna waa faa-iido kale faa-iidada kaleetana waxa weeyaan bahalladana waa ka cararayaan bahalladu uma soo dhowaa karaan marka waa saddex faa-iido aada u waaweyn inuu soo carfo jirkii xoogaa inuu ad adkaado uusan deg deg uusan u fasaahadin meydkii qurmin waa arrin aada u muhiim ah inuu carfo inuu jirkii ad adkaado uusan qurmin in waxa weeyaan halaqyadii bahladii ka fogaadaan kulli waa fawaa-id waaweyn fa idaa faraqtunna markaad ka soo jeesataan mayridda uu yidhi nabiga sala allahu calay wasalam fa aadinnanii isoo ogeysiiya markaad mayridda dhammayrahaado ka soo jeesataan isoo ogeysiiya falamaa faraqnaa markaan ka soo jeesannay aadannaahu waa soo ogeysiinay nabiga sala allahu caleyh wasalam fa acdaana wuxuuna siiyey xiqwahu hoosguntugiisiiuuna siiyey wa qaala nabigu wuxuu yidhi ashcirnahaa gabadha u hoos mariya iyaahu hoosguntiga yacni wuxuu ula jeedaa isaaro hoosguntigan u hoos mariya marada jirka xigta ka dhiga marada jirka xigta ka dhiga namada hoosgunti nabiga hoosguntigiisi maadaama ay tahay gabadha uu gelinta loo gelinaya faa'iidada ku jirta waxay tahay in kow waxa weeyaan marada nabiga sala allahu alay slam jirkiisa taabatay in gabadha jirkeeda ay taabato ay barakaysato nabiga ilaa aahaartiisa waa la barakaysan jiray marka meeshaas waxaan ka ogaana nabiga aahaartiisa waa la barakaysan jiray laakiin waa inaad ogaataa dadka ka dambeeya ku xugun maahan arrintaasna waxaa loo dariishada waxa ugu weyn oo lagu fahmaya inay nabiga gaar ku tahay nabiga bacdigiis abubakar u fadli badnaa hal qof oo saxaabada ka mid oo barakaystay lama hayo abubakar kadigiis cumara u fadli badnaa qof barakaystay lama hayo cuhmaana kadib u fadli badnaa qof barakaysto saxaabada lama hayo waxaa u fadli badan inta kaleeto cali qof barakaysa lama hayo marka waxawy saxaabada fahamkooda nabigay barakaysteen cid kalena ugama qiyaasan marka qofka wanaagga doonaya waa inuu dariiqa saxaabada maro masaladaas taasaa ugu muhiimsan in loo fahmo masalada kaleetoon ka ogaanay waxa weeye mara oo rag iska leeyahay gabar waa lagu karfani karaa hooskuntiga nabigaa lagu karfanay gabadhaas oo dharkii lagu karfanayo lagu daray dhar kalaa lagu karfany laakiin waa lagu daray masaladaasna ibnu badaal itifaaq ayuu kusoo naqliyey in waxa weeyaan lagu karfani karo gabadha dhar rag dhar rag in lagu karfani karo masalada kaleeto halkaas nooga soo baxday waxa weeye mala mara mustacmala oo horey loo isticmaalay karfan waa laga dhiga karaa karfan waa laga dhiga karaa karfan waa laga dhiga karaa mas'alada kaleeto muhiimka oo aan rabnaa waxay ta inaan baraarujino halkaas waxaa ku dhintay gabadhii nabiga sala allahu caleyh wasalam oo zaynabo aheed gabdhaha maydha la yihi marka nabigiiyoo jooga halkaas waxa weye marka qaai qaacido guud waa inaad fahamtaa wixii rag ah oo dhinta ragga ayaa mayraya wixii dumara oo dhintana dumarkaa mayraya masaladaas waa inaad ogaataa laakiin laba masalo ayaa laga soo reebin oo waa maxay ninka iyo naagta isqaba labada isqabaan ayagu ismayri karaan oo nin hadduu dhinto islaamihiisiyaa mayri kara sidaasaaba wanaagsanba taas waa mid hadday islaan dhimatana ninkeedii waa mayri karaa ninkeedii ayaa mayri kara marka waxa weeyaan taas waa laga soo reebin axaadiis saxiixa ayaa ku sugan masalada kaleeto lasoo reebin waxa weeye wiilka saqiirka ahon qaan gaarin oon gaarin xaddul ishtihaa xad la ishtiheeyo ama islaam damci karto aan gaarin oo wiilka saddex jirka shan jirka toddoba jirka ah haweenku way mayri haweenku way mayrayaan wa kadaalika gabadha yartaa ee saqiirka ah ee laba jirka iyo saddex jirka ah waxa weyan rag waa mayri karaan shaaficiyada saas yirahdeen iyo xanaabilada labaduba gabadha yartahay toddobada ka yar iyadana masaladaasna waa muhiim wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa ow sabcan ama toddoba mayra toddoba mayra ehe meeshii riwaayadda hor ka tiri akhara min dalika waa caddayda tano toddobay tiri wa qaala nabigu wuxu uhi ibda'na bilaaba bimayaaminaha gabadha midigyaalkeeda ka bilaaba wa mawaadica alwuduu'i meelaha weysada ka bilaaba minhaa meelaha seeqadka minhaa gabadha xaggeeda ka ahaaday meelaha weysada ka bilaaba iyo midigyaalka gabadha qaabka loo mayro iyo wiilka qaabka loo mayro wax yaroo farqi ah udhexeeya inta kale waa iskala mid marka si guud ayaanu sharxaynaa mayd marka la mayrayo ugu horreydood u timaado qolka lagu mayrayo aada u soo gasho waxa weyn horta dadka mayraya maahan meydka asal markuu dhinto korkiisa o dhan waa in la daboolaa sidaas weeye marka la daboolo dadka mayra maahan dad kale waa inaysan soo gelin dadkii mayraya markay meydka u yimaadaan kulli dharka waa inay ka siibaan ilaa xudunta iyo labada jiribay mara u saarayaan maahane inta kale way ka banaynayaan dharka taasna xadiidka waxaa kutusaya saxaabada nabiga sala allahu caleyh wasalam markii nabiga ilaahay oofsaday waxa weeyaan waxay yidhaahdeen an nujaridu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalama kamaa nujaridu mowtana rasuulka ilaahay ma sidaa m dadka naga dhinta aan dharka uga wada siibnaan uga siibayna mise dharkiisaan u daynayna ma kala naqaan markaasay dhawaaq maqleen laleeyahay rasuulku dadka lamid maaha dharkiisa u daayay marka mawtada muslimiinta waxaa la samayn jiray dharkao dhan ayaa laga dhameeya maraa loo saaraya xudunta iyo labada jirib dhex inta inta udhaxayda markaasaa qofkii mayridiisana kuu fududaan intaas markaad samayda waa lasoo fariisiya meydka calooshaa la daliigaa si wixii kaadi iyo saxro aha oo soo bixi lahaa ay hadda usoo baxaan oo diyaarsana haddii kale markaad mayrtay kadib ay soo bixi mar kale inaad mayrto u kaaga baahan wasaqdaas intaas markaa samayda waa la seexiyaa dhabarkaa loo seexiyaa isagoo dhabarka u jiifo dhacdiida waa loo marada gacanta mara lagu xirtaa markaasaa loo astajeeya markii loo astajeeyo kadib waa loo weyse qaadaa waa loo weyse qaadaa maradii aad horta ugu astajeedana waxaa rabaa inaad ama mayrto ama inta furto mara kale gacanta ku xirato waa loo weyse qaadaa sidii aad u weyse qaadan jirtay markaad tukan jirtay weyse qaadka markaad dhammaydo ayaa markaas dhanka midigtaa lagu bilaabaa madaxa dhankiisa midiga biyaha lagu bilaabaa jeexaas midigtaah oo dhamaa la mayraa caloosha midigtaa dhabarka qeybta midig ta qofka iisoo leexi la yidhahdo saas dhinac dhinac loogu leexiyo ayaa dhabarka qeybtaas midig oo dhan iyo xabadka qeybta midig oo dhan iyo gacanta midig iyo lugta midigaa la mayraa dhinaca kale laga maraa intoo kalea la mayraa intaas markaad mayrto waa hal mar hay kuuta khalaas marka markii labaad ku dar haddaa rabto mar saddexaad ku dar mar shanaad haddaa rabto gaarsii sidaasaa maydka loo mayraa wa ina umma cadiya qaalad waxay tidhi wa jacalnaa waxaan yeelnay ra'saa madaxeedii halaathata quru'un saddex geesaan yeelnay madaxeedii saddex geesaan ka dhignay saddexda gees waxa weeye fooda saddex qaabad waa horta saddex meelooday u dabeen macnaha fooda ayay dabid uga bilaabeen waa wadeen gadaalay u rideen jeegaday geeyeen labadii geesoo soo hartay mid walba inta dabeena gadaal u rideen halkaas waxay culimmadu yidhahdeen sida ibnu daqiiqulciid yiri waxaa laga qaadanaa qofka meydka marka la mayro in loo shanleeyo ilaa dabid lama dabi karo haddaan la shanlayn marka la mayro waa in si rifqi ah oo dhimrin ah waxa weeyaan loogu shanleeyo marka la shanleeyo wixii ragga iyo waxa weyan garkooda loo shanlay tintooda waa loo shanlay khalaas haween hadday tahana waa la dabi tinta saddexdaas geesa loo dabin foodaa laga bilaabin dabida waa maska madaxa la marsin dhex bartankiisa gadaala loo ridin labada dhinacna mid walba inta inta wejiga agtiisa laga bilaabo ayaa gadaal mid walba la geyn saddexdaas geesa laga dhigaya saddexdaas gees ayaa laga dhigaya marka masaladaasna waa masale iyadana aada u muhiim ah ee meydka qofka mayra laba shay ayaa u banaan inuu qubaysto waa sunno inuu ta iska daayi weyse qaataana waa sunno labadaasba waa samay karaa labadaasba wuu samayn karaa axaadiista sida ku sugan alxadiidu thani wa situuna bacda almia xadiiska lixdan iyo labaya boqol ka gadal marwiyin waxaa laga wariy can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi baynamaa waqti rajulu nin waaqifun uu taagan yahay bicarafata carafo id waqtigaas waqaca ninkaas waa dhacay can raaxilati daabadiisa ayuu ka dhacay fa waqasad dhicidii ayaa jebid luqunta ka jebiday hu ninkaas ow qaala ama wuxuu yidhi cabdullaahi fa awqasadhu ninkaas luquntay dhicidaasu ka jebiday waxa luqunta ka jebiday waa waqcadii dhicidii fa qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam iqsiluuhu ninkan mayra bimaa-in biyo ku mayra iyo wa sitrin gob wa kafinuuhu karfana fii thawbihi labadiisa maro ku karfana walaa tuxanituuhu ha carfinina walaa tukhamiru ra'sa madaxiisa ha daboolinina fa innahu ninkan yubcathu waa lasoo bixinay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha mulabiyan xaalu yahay mid talbiyeysana wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa walaa tukhamiru weja wejigiisa ha daboolinina walaa ra'sahu madaxiisana ha daboolinina xadiidkan waxa weeyaan wuxuu leeyahay cabdullahi bni cabaas nin oo carafo taagan oo xaajiya ayaa daabadiisii ka dhaxay markaasuu qoorta ka jabay sidaasuu ku dhintay ninkii nabigeena suuban sala allahu alay slam wuxuu yihi iqsiluuhu mayra marka mayridda oo meyd in la mayra waa waajib meeshaas in meydka la mayraa waa waajib bimaa in biyo ku mayra iyo wasitrin gob waa sida xadiiskii hore oo kale in biyaha lagu daro shay wasaqda fujiyo gob haddii la heli karo caleyn gob lagu mayro haddii kale saabuun iyo booskeedii lagu mayro iyo shaambo madaxaa iyo wa kafinuuhu karfana fii thawbayhi labadiisa maro ku karfana labadiisa maro ku karfana halkaasna waxaan ka ogaanay saddexdu inaysan waajibayn maro ilaa nabiga sala allahu alay slam waa nagii soo ogaanay in hal maro lagu karfanay cafwan muscab ibn cumayr hal mara lagu karfanay waa inta ugu yar nabiga saddex mara lagu karfanay waa inta ugu kaamilsan ninkaana nabiga labadiisa maro ku karfanuu yidhi laba meed masalaan ka ogaanayo inaan waxa weeyaan saddexda waajib ahayn oo laba lagu karfani karo waxaan kaloo ka ogaanay mara mustacmaloo horey loo isticmaalay in wax lagu karfani karo maryihiisi uu situuriyo nabiga lagu karfano taasna waa masalada kaleo halkaas ka faa'iidnay walaa tuxanituu ha carfinin oo xanuudka mari ha marinina shay carfaya markaad mayrtaan sida saxaabigii horan soo marnay gabadhii saxaabiyadda aheed oo uu nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalama kaafuur marka ugu dambayda ku dara waxa weyan ka nabigu waa u diiday wax carfaya in la mariyo marka taas walaa tukhamiru ra'sahu madaxiisana ha daboolinina fa inahu asaga yubcathu waa lasoo bixinaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha mulabiyan xawl yahay mid talbiyeysana qofka marka uu xaaji yahay oo uu nin yahay waxaa ka xaaraama wejigiisa inuu daboolo madaxa iyo wejiguna waa isku mid intaas inuu daboolaa xaaraami ka tahay hadduu dhinto marka qofka xaajiga ah axkaamtii ixraamku baaqiya noqonaya xadiiskan sidaasu cadayna sidaas ayuu caddaynaa axkaamtii oo ixraamka baaqi ayay noqonaysaa wuxuu kaloo kutusayaa kullu cabdin yubcathu calaa maa maata caleyh addoon walbaa wuxuu ku dhintay ayaa lagu soo bixin qofkii isagoo khayr ku jira dhintay khayrkia lagu soo bixin ninkaan isagoo talbiyeysana lasoo bixin waxaa kaleeto xadiiskan kutusayaa maadaama ninkan markuu dhintay axkaamtii ixraamka uu baaqi ku tahay nabiguna yidhi mayra qofka xaajiga waa qubayso karaa waxa weya wax oo aan carfaynin saabuun aan carfayn iyo shaambo aan carfayn xataa waa ku qubayso karaa maxaa nabigu gob iyo biyaha lagu mayru yidhi axkaamtii in ixraamka inay baaqi tahayna wuu tooso wuxuu yidhi wax carfaayana yaan la marin ila xaajiga waa ka xaaraamay madaxana yaan laga daboolin marka dadka kaleoo dhinto muslimiinta madaxooda waa la daboolaa laakiin xaajiga maya markii la karfanaa wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa walaa tukhamiru hadaboolinina weja wejigiisa walaa ra'sahu madaxiisa iyo wejigiisa midna hadaboolinina waqsiga waxa la yhaha kasrulcunuqi uu yidhi musanifka kasrulcunuqi ayaa la yidhaahdaa marka cilada oo ninkan nabiga uu u leeyahay wejigiisa yaan la daboolin sidaas saxiixa waa sidaas oo ah inuu ixraamkii axkaamtiisii ay baaqi ku noqonayso ixraamka axkaamtiisii inay baaqi noqonayso weeye midaas weeye midda uu nabigu sidaas u leeyahy sala allahu alay wasalam gabalaa waxay yihahdeen maye nabigu ninkan ayuu ogaa inuu berri qiyaama soo baxayo isagoo talbiyeysana xukunka isagu khaas ku yahy laakiin xukunka khaas ma ahane waa caam oo waa inuu muxrim ahaa waa inuu muxrim ahaa sidaas weeye alxadiidu thaalithu wa situuna bacda almia xadiiska lixdan iyo saddex iyo boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wariyay can ummi cadiyata radia allaahu canhaa radia allaahu canhaa qaalad waxay tihi nuhiina waana laka reebay can itibaaci iljanaa-isi janaasooyinka raacidooda walam yuczam calaynaa mana nala ku adkayn ummu cadiya alansaari ah nusaybatu bintu kacab waxay leedahay waana laka reebay janaasadayna raacna haddaan dumarka nahay nala kumana adkaynoo nahyigaasu nahyu taxriim ma ahan ayay leedahay nahyigaasu nahyu taxriim maanl nahyiga reebidda nahyiga waa labo mar wuxuu noqdaa nahyu taxriim oo haddii waxa weeye shaygaas laga reebay qofka uu sameeyo waa ku dambaaba marna waa nahyu tansiih oo qofku wixii laga reebay hadduu iska daayana ajar uu ka helaa hadduu sameeyana dembi kuma looma qoraayo wax dembiya loo qori maa keliya un ajarkiiyuu ku weynaa marka waxay leedahay janaasada in haweenku raacaan waana laka reebay qofka saxaabiga hadduu yidhaha nuhiina ama umirna xukmul marfuuc uu leeyahy xadiidkan wuxuu ku xugun yahay iyadoo uu yidhi nabigaa naga reebay nabigaana amray taasoo kaleeto ku xugun yahay oo waxa la yidhaha xukmul marfuuc ayuu leeyahay ilaa waxa weye nahyiga waxaa saaxiibu nahya oo wax nahyi jiray nabigu ahaa sala allahu caleyh wasalam amarkana isagaa ehel u ahaa halkaas waxaan ka ogaanay janaasada marka la qaadayo janaasada marka hore la tukan la mayrayo dee sida loo kala mayra waa soo sheegnay sida loo qofkii mayray ayaana karfanaya markaa ay taasu marto macnaha haddii rag mayreenna raggaa karfanaya hadday dumar mayreenna dumarka salaadana rag iyo dumar labadaba waa ku tukan karaan marka intaas uu soo gaaro meydka la qaadayo ragga ayaa iskale qaadida iyo soo aasidda iyo qabriga inay dhigaan nin iyo naag wax alla wixii qabriga la dhigaya raggaa dhigaya laakiin dumarku waa inay halkaas uga haraan markaas kadib raaciddii ay raacaan dumarku ajaray ku weynayaan hadday raacaan hadda ma dambaabin oo nahyu taxriim maahan laakiin ajaray ku weynayaan oo waa nahyu tansiih marka gabadha muminada waxa u fiican inaysan ajarlaan noqon oo ay iska joogto oo aysan ajarkeeda baabi'in ilaa hadday raacdo ajar ku heli maydo laakiin hadday ka harto ay nahyigaas nabiga u hogaansanto waxa weyn ajaray helaydaa ajaray helaydaa xadiiskan waxay culummadu uga hadlaan oo kaleeto gabdhuhu qabuura inay siyaartaan ma u banaanta hadda waan aragnay janaasada raacideeda in laga reebay laakiin sideeda kaleeto waxa weeyaan sababta markan looga reeba waa la fahmi karaaho meydkan cusub qofku waa argagaxaya dumarkuna xoogaa waa ka sabar yar yihiin ragga laakiin qabri horoo la aasay dumarka ma u banaanta inay soo booqdaan oo soo siyaartaan culammadu way isku khilaafaan qaar way diidaan laakiin qowlka saxiixa waa u banaanta ragga iyo dumarkana waa isku mid in adilada ku soo aroortana sidaasay tusaydaa xadiiskii abu hurayra ee muslim uu wariyey innii kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fa zuuruuha fa inahaa tudakirukum alaakhira nabigu wuxuu yihi sala allahu caleyhi wasalam waxaan idinka reebay qabuuraha inaad siyaarataan markii hore islaamka ay ku cusbaayeen muslimiintu oo laga cabsanayey dee qabuuraha inay caabudaan oo shirkiyaadkii uu cusbaa markaasuu nabigu diiday markii dambe islaamkii uu waxa weyan quluubtoodii ku sugnaaday oo waxa weeyaan aad macaalimtii islaamka ay u caddaatay uu nabigu yidhi waanigi idinka reebay haddan idin fasixi siyaarta halkaas waxa weyan amarkaasuna waa caamo rag iyo dumar asalka oo amarka way u sinan yihiin waa soo wada gelayaan cilada lagu cileeyey oo nabigu yidhi fa inaha tudakirukum bilaakhira aakhira idin xasuusayda ciladaasna rag iyo dumar labadu way waxa wey way u baahan yihiin oo aakhira xasuusashada waa cilo rag iyo dumar labadaba ay u baahan yihiin weeye ay u baahan yihiin weeye intaas kadib marka intaas aan ogaano intaas markaan ogaano siyaartu waa saddex siyaar bidciya siyaara bidciya oo waa maxe qofku inuu qabuurihii u safro qabuurihii inuu u safro waa siyaara bidciya la yidhahdaa ajar qofku ka heli maayo sunnana ma ahan nabiga iyo saxaabaduna weligood uma safrin cumuumka wuxuuna soo gelayaa nahyigaas nabiga sala allahu alay slm uu yihi laa tushadu rixaalu ilaa ilaa halaaati masaajid xadiiskii bukhariiyo muslim looma rarto cibaado looguma safro saddex masaajid meelaan ahayn abu hurayra markuu duurusiinaa aadayna oo uu kasoo laabto abubasra uu ka hor yimidna wuxuu yidhi haddaan ku ogaalaha ma aadan aadana waa kaa celilaha xadiiskaanuna u deliishaday duurusiinaana waa meel la barakaysto marka wuu u diidey marka xadiiska cumuumkiisuu ku dureeriyey marka xadiiska cumuumkiisaas ayuu soo gelaydaahoo qabuuro in loo safro waa sunno nabiguna ma dhihin saxaabaduna ma dhihin a'imadii muslimiinta selaf afarta madhaboodna imaam yidhi ma jiro ha loo safray waa sunno a'imadii horo selafkan ka hadlaya intaas markaan ogaano taas waa siyaara bidciya layidhahdo siyaarta loo safro siyaarna waxaa la yidhahda siyaara shirkiya waa siyaar shirki ah oo xaaraanba ah oo waa maxe waa midda qabriga loo aado in asaga la tuugo ama agtiisa lagu ducayso meydka ilaahay ii bari la yidhaahdo qabuuraha ciid laga soo qaato shardi laga soo xirto lagu dawaafo derbida laysku soo dhedhejiyo lays waxa weye waxaasoo dhan oo ama qabriga in agtiisa lagu ducayso la yidhahdo meydow ilaahay ii bari ama waxa weeyaan ama isagaba la tuugo la yidhahdo dantaasaan kaa rabaa shardi in laga xirto ciid laga soo qaato taas waa siyaara shirkiya waana dhaqankii kufaarta waana gaalnimo siyaarna waa siyaara sharciya sunniya waa maxay qabriga inaadan u safrin oo qabuuraha un kuugu dhow meel alla meeshaad joogto muslimiinta inta ag istaagto inaad usoo ducaydo inta ag istaagto assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiin wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun yarxamu allahu mustaqdimiina mina waalmusta'khiriin nas'alu llaha lana walakum alcaafiya inaad tidhaahdo ood u soo ducaydo aakhirana kusoo xasuusato waa siyaar sharciya dadkuna waa saddex qolo siyaarta waxa weeyaan siyaarta shirkiyada maahan siyaar sunnaaba aan aqoon oo ku ku bilaysan iyo qolo siyaartii sunnada ahaydba ka tegoon qabriba isagoo ag taagan aadaan arkayn oo sun qalbigoodii wuxuu ka heli lahaa oo aakhire xasuustiisa meeshaas ay uga baaba'day iyo qolo dhexdhexaad hor sunnadii nabiga aan horeyna uga gudbin gadaalna uga gaabin oo qabuuraha siyaarata sidii nabigu u siyaari jireen u siyaarata sala allahu caleyh wasalam marka sidaa la rabaa saas xadiidkaas marka waa caam rag iyo dumarba inii kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha fa inaha tudakirukum bilaakhira xadiiskaa rag iyo dumarba waa soo gelayaan marka koowaad waa mid khaas ahaana dumarka axaadiis gooniyahoo tusayda inay siyaaro kalan qabuurtana waa soo aroortay waxaa ka mid ah xadiiskii saxiixulmuslimka ku sugnaa iyo bukhaari labadaba ee anas ibnu maalik nabigeena suuban sala allahu calay wasalam islaam booyeydo qabri ag joogto u arkay islaantaas marka qabriga in la ag istaago oo gabadhu ay siyaartaa hadday xaaraan tahay laba dembi ayay ku sugnaa laheed oo ah inay qabri ag taagan tahay oo kow ah iyo inay booyeydo qaylaydo laakiin nabiga sala allahu calay wasalam booyintiiu kala hadlay oo wuxuu ku yidhi ittaqi llaha wasbiri ilaahay ka baqo sabar kaasay tiri dhibaatada igu dhacdaan kugu dhicina iga fogow mana aysan garin markii loo sheegay aaday u naxday waana u tagtay waana u cudur daaratay lakiin nabigu wuxuu u sheegay sabarka ajarkiisa markii hore musiibadu ay ku dhacday markaasay heli laheed hadday sabri laheed taas marka nabigu kama reebinoo ma dhihin qabri gabaru inay ag istaagtaa ma banaana ee qabriga ka agtag ma dhihin nabigana sala allahu calay wasalama shayga xaqa marka loo baahan yahy kama dib dhigo oo waxaa la ihahda ta'khiiru lbayaan can waqti alxaajati laa yajuus caddaynta waqtiga loo baahan yahay in laga dib dhigaa ma banaana oo nabiga ma samay jirin umana banaanayn ilaa isaga ayaa ummadda waxa weeyaan ilaahay sharciga ugu soo dhiibayay xadiidkaas marka wuxuu tusaa gabaro inay qabri siyaaro karto si khaasu u tusaa xadiidka labaad ee tusaya xadiiskii xaakim iyo bayhaqi ay wariyeen sanadka saxiixa waxa weeyaan cabdullahi bni abi mulayka wuxuu yidhi caa-ishaan arkay oo ka timid qabuuraha xaggiisa maalin maalmaha ka mid a markaasaan ku idhi yaa uma almu'miniin ayna aqbalti halkaad ka timid hooy mu'miniinta hooyadoodow waxay tidhi min qabri aki cabdiraxmaan ibni abi bakar walaalkay cabdiraxmaan ibni abi bakar qabrigiisaan ka imid markaasaan ku idhi tii alays aan ku idhiyu yidhi cabdullahi bni abi mulayka alaysa kaana rasuulullahi sala allahu calay wasalam naha can siyaarati alqubuur ma nabigaan reebin qabuuraha siyaartooda markaasay tihi qaalad waxay tihi nacam uma amara bisiyaarita nabigu waa amray taasuna waxay tusaydaa in caa-isho fahamkeedu uu ahaa cumuum inay tahay amarkaas nabigu amray oo rag iyo dumar ay u sinan yihiin sidaasayna ugu dhaqmayday sidoo kaleeto xadiiska kaleeto tusaya xadiiskii muslim uu saxiixiisa ku wariyay caa-isho nabigaan weydiiyey tihi sala allahu calay wasalam qabuuraha markaan siyaarto maxaan idhaahdaa nabigu wuxuu yidhi tihi quulii assalaamu calaa ahli diyaari min almu'miniin saas dhahu ku yidhi haddii aysan uma banaanayn waxa weeyaan inay qabuuro siyaarato waxa weeyaan nabigu ma dhehen saas dheh ee wuxuu dhila kuuma banaana xadiiskaasna si gooniyuhu usii caddaynaa waa xujo aada u cad axaadiista diidayda ku soo aroortay waxaa ka sugan waa hal xadiid waa xadiidka dhahaya lacana allahu zawaaraati alqubuur naxariista allaha ka fogeeya naagaha qabuuraha aada u siyaarto siyaarta badan axaadiista kale inta kale waa daciif waxaa ka mid a xadiista daciifka ah lacana allahu zaa'iraati alqubuur oo aan shidnayn oon ahayn zawaaraati alqubuur zaa-iraat lqubuur axaadiista dhahayda kaasaa ka mid aho waa daciif oo ay wariyeen asxaabu sunan marka ibnu maaja laga reebo waxaana ku jira abu saalix mawla umuhani oo daciifa ayaa ku jira xadiiskaas oo waa daciif laakiin xadiiska waa sugan yahay dhahaya lacna allahu zawaaraat alqubuur naagaha qabuurada aada u siyaarta waxa weye naxariista allah ka fogeeyo zawaar waana facaal weye bacd culama waxay yidhahdeen zuwaar weeyo zaadaa la godayaa marka waa jamac oo fucaal wesinkaas ku socda laakiin culummadu qaabkan ayay u sharaxeen tuxfatulaxwadiga aqwaashan ayuu ku soo naqliyey mubaaraka fuuri wuxuu yidhi qaala alqaari lacala almuraada kahiiraati ziyaara naagaha siyaarta badan saas in loola jeedaa dhici karta imaam lqurtubi wuxuu inuu yidhi haada lacnu inamaa huwa lilmuksiraati kuwa siyaarta badan oo aad u badiya ayaa nacladan u sugnaatay tuxfatuxawadiga fiiri mujaladka afraad safxada boqol konton iyo saddex marka si axaadiisa laisku waafajiyana waa sidaas in lagu wado oo layidhaha zawaa oo mubaalaqa laga dhigo mubaalaqa in laga dhigo waana sidaas sida mubaarka furi lafkiisu rajaxay marka halkaasna waxaan ku ogaanay gabdhuhu qabuuraha inay siyaaro karaan sida ragguba u siyaaro karaan wa can abi hurayrat alxadiid raabic wa situuna bacda almia marwiyan waxaa laga wari can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy nabigu ka wariyey sala allahu alay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi asricuu la degdega biljanaasati janaasada la degdega janaasada la degdega la degdegadaas laba macnay keenaydaa markuu dhinto si degdega in loo diyaariyo oo loo mayro oo loo karfano oo godka loo qodo oo la aaso waa mid marka la sido oo loo sii socdana in lala degdegoon lala luudin sidaas weeye asalkuna waxa weeyaan waxaa weeye qabuuru hadduu dhow yahay oo meel la gaaro uu yahay waa inaan baabuur janaasada lagu qaadin ee garbaha ragga lagu qaado sidaas weeye sunnadu marka la qaadana raggaas waa inay la degdegaan oy sida nin caadi u socdo aysan la socon ee si ka dheerayda ay u socdaan so orod dheerna aysan la ordin oo janaasadii inay dhacdaaba dhici karto dhibaata soo gaarto waxaa la rabaa dheerayn aan dhibaata soo gaarin janaasada asricuu la degdega biljanaasati janaasada culummadu waxay kasoo reebaan qofkii si kada u dhintay wadniya istaagay oo aan sakaraadin waxa weeyaan qofka waa in la xaqiijiya inuu dhintay qof ay dhici karto inuu suuxsanya in la aaso taasaa laga ixtiraazaya qofka laakiin marka la yaqiiniyo inuu dhintay laba shayba in la dadijaal rabaa diyaarintiisa garabka marka la saaro qabriga loo wadan inaan lala luudin oo sida waxa weeyaan sida soomaalida badankood u socdaan meydka in lala luuday u fahmaa laakiin nabigu la degdegu leey waxaa ku jirta marka maslaxa lilmayit aw maslaxa lil axyaa qofkan dhintay ayaa maslaxa ugu jirtaa degdegidda hadduu qof saalixa yahay qof xun hadduu yahayna dadka sida ee diyaarinaya ayaa maslaxa ugu jirtaa taasaa nabigu caddayna nabiga wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam fa inahaa janaasadii inta ku hadday tahay saalixatan mid wanaagsan fa khayrun khayraa tuqadimuunaha u hormarinaydaan ilayhi kayrka hadday wanaagsan tahay qabrigaa khayr u yaalla khayrkaasaad u hormarinaydaan allahu akbar allahu akbar kayrkaasaad u hormarinaydaan ha kala daahinina wa inta ku hadday tahay siwaa daalika midaan wanaagsanayna fa sharun shar ayaa tadacuunahu ka dejinaydaan can riqaabikum qoorihiinna shar ayaad sidaan oo idinkaa iska dejinaa oo idinka shar inaad la saaxiibto waa dhibaato allahu akbar allahu akbar marka shartaasaad iska dejinaydaan marka hadday xun tahay waxaa loo danaynaa dadka sida hadday fiican tahayna waxaa loo danaynaa mayd meydka laftigiisa ashhadu an laa ilaha illa allah xadiidkan markaa taas ayaan ka faa'iidnay alxadiidu alkhaamisu wasituuna bacda almia xadiiska konton xadiiska lixdan iyo shan iyo boqol ka gadaal can samurata ibni jundab ayaa laga wariya radia allahu canhu ashhadu an laa ilaha illa allah qaala wuxuu yihi samurata ibnu jundab qaala wuxuu yihi samura sallaytu waan tukaday waraaa nabiya nabiga gadaalkiisa sala allahu caleyh wasalam calaa imra'atin islaanaan ku tukaday maata dhimatay fii nifaasiha umusheedii ashhadu anna muxamadan rasuulu llah islaan umul raacatay ayaa nabiga kula tukaday ayuu yidhi samurata ibnu jundab fa qaama nabigu waa istaagay fii wasadex dhexbartankeeda meesha labada sinood ku aadan oo dhexbartankaa halkaasaa nabigu istaagay ashhadu anna muxamadan rasuulu llah halkaasaa nabigu istaagay sala allahu alay slam xadiiskaana waxaan ka faa'iidnay waxa weyan cilladu waa waa naagnimada ma ahan waxa weya nifaaska laa xawla walaa quwata illa billah ma ahan marka qofka dhinto meydka hadduu dumar yahay dhexdaa la istaagaya rag hadduu yahay xadiisku ma sheegin xadiiskii kusoo arooray kitaabku ma sheegin laa xawla walaa quwata illa billah sababtoo shardigiisa maahan abu daawud iyo tirmidi ibnu maaja wariyey axmed sanad saxiixayna ku wariyeen can abi gaalib alkhayaad qaala shahidtu anas ibni malik laa xawla walaa quwata illa billah anas ibni maalik ayaan arkay yuroo janaase ku tukaday nin madaxuu istaagay markii la qaaday islaana lasoo dhigay wuxuu istaagay madhexbartanku istaagay markii la kor yeelay waxaana la joogay yidhi nin la yidhaahdo calaa ibnu ziyaad alcadawi marka ninkaasaa wuxuu yidhi adiga iskhilaafay meesha istaagtaye ninka iyo naagtee saas ma nabigaad aragtay markaasuu yidhi haa nabigaan arkay markaasuu yidhi noo xifdiye allahu akbar allahu akbar noo xifdiye uu yidhi calaa ibnu ziyaad sunnadaas inta dadkii fiiriyey marka raggana xadiiskaas ayaa tusaya madax agtiisaa la istaagayaa dumarkana dhexbartankaa la istaagaya laa ilaaha ila allah sidaas weeye marka janaasada lagu tukanaya imaamku wuxuu istaagaa dumarka dhexbartanka raggana madaxuu ka istaagaya dumarka marka waxa dhexda loo istaaga culumadu waxay yidhahdaan xijaabkee lagu si dadaalaa ragga ka dambeeya inaysan araga la rabaa halkaasaa laysku aadina imaamku halkaa istaagaya taasna waxaad dareemaydaa sida uu islaamku ugu dadaalay asturka dumarka xayan wa mayitan alxadiiu sadis alxadiiu sadis wa situuna bacda almia xadiiska lixdan iyo lixeeye boqol ka gadaal xadiiska lixdan iyo lixeeye boqol ka gadaal marwiyun waxaa laga wariyay can abi muusa alashcariy cabdillaahi bnu qays radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam beria wuxuu beri ka noqday min asaaliqati islaamta qaylida marka laga dhinto islaamta qaylida hoogayo ba-ayay waa waray tiraahdaa beriya nabigu ka noqday macnaha waa xaaraan wey qaylada qofka marka laga dhinto ishu inay illibaydaa waa banaan tahay mana xaaraan ahan dembina ma ahan ee qalbigu inuu murgaana waa banaan tahay nabiga sala allahu alay wasalam wiilkiisi ibraahima markuu dhintay wuxuu yidhi alqalbu yaxzan waalcaynu tadmac walaa naquulu ilaa bimaa yurdii rabbanaa wa inaa calaa firaaqika lamaxzuunuun wa inaa calaa firaaqika lamaxzuunuun ow kamaa qaal nabiga wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam wiilkiis ibraahima maantuu dhintay indhuhu waa ilimeeye wuxuu yihi qalbigu waa murga ishu waa ilimayne laakiin carabka ka dhihi mayno wax ilahay raalli gareeya waxaan ahayn faaruqida aadna faaruqdayna ibraahima waa la murugsanahay marka qofka qalbigiisa inuu murgo marka laga dhinto indhuhu ilimeeyaan waa raxmad ilaahay qulubta ku shubay wey gabar oo gaba gabadhiisu ay dhashayna malay dhima dhimanaysayna wiil saqiirahan dhii tagay oo gabadhiisu dhashay nabiga sala allahu alay slam maruu dhimanayana nabigu sidaasoo kale u ilimeeyey nabigu wuxuuna ku tilmaamay taasu inay tahay raxmad ilaahay qofkuu doono qalbigiisa geliyo marka qof aan qalbigiisuba naxayn oo aan dadka ka dhintay eheladiisa aan qalbigoodu wax ta'hiira ku lahayn waxa weeyaan taas waaba laga fiican yahy qofka waa inuu qalbigiisu murgo oo indhuhu ay ilimeeyaan qalbi raxmadayna taasu tustaa laakiin waxa dembiga waa carabka nabiguna wuxuu ihan ilaahay wuxuu wax u cadaabaa waa carabka oo qofku carabka hadduu uu ka booyo ka qayla dhaamiyo taas weeye waana taas midoo nabigu ka beri noqday walxaaliqati islaamta tinteeda xiirtana nabigu berigu ka noqday islaamtii markay qof ka dhinto isbasaasin daraaddeed tintoo dhan xiirta taasna nabigu berigu ka noqday waa xaaraan marka maadaama nabigu ka beri noqday washaaqati midda tinteeda jeexjeexdana nabigu beriyu ka noqday marka tinta la jeexjeexa waa xaaraan waxaaso dhan waxa weeyaan waa waxyaalaha xaaraanta ah oo niyaaxada ah oo nabigu diiday waana badan yihin waxyaalaha uu diiday ibnulmulaqin iclaam aliclaam bifawaaidi cumdat ilaxkaam mujaladka afraad safxada afar boqol sideetan iyo shan afcaasha maxaaraamta marka musiibo dhacdo ayuu tirtiriyey waa tirtiriyey waxaa ka mid uhu yidhi cimaamadda in qofkii awel meeshu inta madaxa saaro gadaal u ridi jiray uu horay usoo rido yahuudda iyo nasaaradaa sameyda waana nala ka reebay inaan isku shabahno waxaa ka mid uu yidhi tinta in la kala firdhiyo oo shanlada inta la iska daayay lakala firdhiyo waxaasaa ka mid a suu u waday u waday wuxuu yidhi waxaa ka mid ahuu yidhi wa dabxu dabaa'ixi xoola in loo qado limowti lmeyiti meydka dhimashadiisa daraaddeed xoola in loo qalo taasaa ka mid ah waxa weeyaan afcaasha xaaraanta ah wa caqri lxayawaan xayawaan in la gowraco taasaa ka mid ah taasaa ka mid a waxyaalaha xaaraanta ah waana niyaaxo qof markuu dhinto waxa weeyaan in xoola laga dabaqalo oo meel la iskugu yimaado oo cunto lagu sameeyo waana sidii jariir ibn cabdillahi albajali xadiiskiisa uu ku sugnaa oo uu yidhi ama ijtimaacu nnaasi wa suncatu acaami wa suncatu dacaami in dadku isku yimaadaan oo cunto la sameeyo kunaa nacudu niyaaxata calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alay slam oo kamaa qaala kunaa nacudu niyaaxa dheh kunaa nacudu niyaaxa waxa weya waa saxaabi wuxuu leeyahay in dadku meel iskugu yimaadaan cuntana la sameyo calaa xadi rasul kuma jirto afarka marka wuxuu leeyahay in cunto la sameeyo oo dadku iskugu yimaadaan waxa weeyaan haddaan saxaabada nahay waxaan ku tiri jirn oon u niqinay niyaaxo baroor diiq aan u niqin niyaaxan waa xaaraan marka waa sidaas weeye marka qof dhinto in xoolo laga dabaqalo haddee xadiiska abu daawuudna baabuba u qabtayba baabu karaahiyati dafci cinda alqabri xadiidkii markaasuu laa caqra fi lislam xadiiska ayuu soo arooriyey islaamku ma qabo xoolo la boqnogooyo la qalqalo meyd loo qalo markaasuu wuxuu daba dhigay hadalkii cabdirasaaq oo uu yidhi alimaam cabdirasaaq wuxuu yidhi uu yidhi gaaladaa waxay ahayd qof markuu dhinto neef loo ama neef arya inay ka dabaqalaan marka waa dhaqan gaalaad waana xaaraan waana niyaaxo qaxwo in guriga lagu kariyo dadka loogu yeero ama cambuulo la kariyo ama beriis la kariyo ama geley la kariyo ama neef la qalo xaaraan wey kulligood waxaas dhan ma banaano bal sunnadu waxay tahay bilcagsi sidii markii jacfar ibni abi aalib la dilay uu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam isnacuu liaali jacfar dacaam fa inahum asaabahum ma ashqalahum ow kamaa qaala sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu yidhi xadiis macnihiisuu yahay jacfar ehelkiisii u sameeya cunto waxaa rabaa dadka deriska ah iyo dadka qaraabada xoogaa ka fog ah inay qolada laga dhintay cunto usoo sameeyaan u keena ilaa musiibo waxaa ku dhacday ay la mushquulaan oo ay uga mushquulaan inay cunto samaystaan marka bilcagsi iyagii in cunto loo doonto waa xaaraan mideeda kale xaflado iyo xooloqalida waxaa suruurka iyo farxadda loogu talagalay ee xusniga looguma talagelin calaa kulli xaal dhaqankaas waa dhaqan xaaraan ah laba canjilado hadda kahor marka dubane way jirtaa oo mawduucaasan ku faahfaahiyey ma'tam aa la yidhaha tacsiil lama yidhaahdo cuntadaas waxa weyaan ma'tam ayaa la yidhaha waa xaaraan tacsidu waa baab gooniya waana banaanta tacsi waxaa la yidhahdaa qofkii laga dhinto inta loo yimaado la sabar siiyo oo wax uu ku sabro loo sheegoo la yidhaahdo wixii uu kaa qaatay awalba allaa lahaa qofkan awalba allaa laha allaana qaatay sabar ilaahay ka ajar gurubso maydkaaga allaha u naxariisto saasaa la yidhahdaa tacsi lama yidhahdo in cunto inta meel lagu sameyo laiskugu yimaado alxadiidu saabic wa situuna bacda almia xadiiska lixdan iyo toddoba ee boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can caaishata radia allahu canha qaalad caaisha waxay tidhi lama shtaka nebiyu nabigu markuu xanuunsaday sala allahu caleyhi wasalam dakara bacdu nisaa'ihi haweenkiisa gobol ka mid ah waxay sheegeen kaniisatan kaniisad kaniisadaasoo ra-aynaha ay ku soo arkeen biardi alxabasha dhulka xabashada haweenka xaasaska nabiga gobol ka mid ah aa nabigu markuu sakaraadayay waxay sheegeen kaniisaday dhulka xabashada kusoo arkeen yuqaalu lahaa kaniisadaasoo yuqaalu lahaa la yidhaahdo maariya ayaa la yidhaahdaa marka labada haweenka nabiga ka mid a ee dhul xabasho tego u hijroodo hijradii koowaad waa labadan wa kaanad waxay ahaad ummu wa kaanad waxay ahayd ummu salama wa ummu xabiiba labadaas gabdhood atataa kuwa tageen arda alxabashati dhulka xabashada labadaasaa dhulka xabashada tagoo u hijrooda hijradii hore fadakarataa waxay sheegeen labadaas gabdhood min xusniha kaniisadaas wanaageeda iyo wa tasaawiira masawiro fiiha kaniisada dhexdeeda ku sugnaa markuu intaas mala nabigoo sakaraadaya fa rafaca kor usoo qaaday ra-so madaxiisa nabiga sala allahu caleyh wasalam madaxiisuu kor usoo qaaday sala allahu caleyh wasalam wa qaala nabigu wuxuu yidhi ulaa-ika kuwaas waa nasaarada nasaarada yahuudda iyo nasaarada sidaan yeela marka nasaarana xabasho deganeed ulaa-ika kuwaas idaa maata markuu dhinto fiim dhexdooda alrajulu saalixu nin wanaagsan banow waa dhisi jireen calaa qabri qabrigiisa masjidan masjiday ka dulhisi jireen meel lagu tukado iyagoo masjid kuma magacaabaan kaniisay ku magacaabaan annagana masjidan ku magacaabnaa magacana waa iska istilaax ee meel lagu cibaadaysto lagu tukaday ka duldhisi jireen uma sawaruu waa sawiri jireen fiihi masaajidka dhexdiisa tilka suwar suuradaha dadka saalixiinta oo dhintay masawirkiisay soo dhigi jireen oo waxay dhihi jireen cibaadadiisiiyaa lagu soo xasuusan marka waxaad ogaatay qabri in laga dul dhiso masjid iyo qof saalixa in lasoo sawiro labadaas ficil waxaa iska lahaa krishtanka ayagaa sameeyey maa marka ma lagu amaanay mise waa lagu ceebiyey waa kana ulaa-ika shiraaru lkhalqi waa ilaahay makhluuqiisa kuwa ugu shar badan cinda allahi alaaftiisa ilaahay weyna intuu abuuray kuwa ugu shar badan waa dadkaas waxaad marka ogaatay dunuub kabaa'ir ah oo xaaraan ah inay tahay in waxa weeya masjid iyo qabri layska dul dhiso hadduu meesha awel qabri ku yiilay oo qabri muslim uu yahay waa in laga tago oo masjidka meel kale laga dhiso haddii masjid meesha ku yiilayna qabriga waa inaan la keenin qabriga qabuuraha muslimiinta lagu daro waa inaan laisku soo dhaweey in laysku soo dhaweeyo oo qabri iyo masjid layska dul dhiso ama qof saalixa lasoo sawiro waa asalka shirkiga banu aadamku meeshuu ka yimid ilaa nebi aadan nabi alluu ahaa nabi buu ahaa xaawana mu'minad bay aheed laba mu'min ayaa iska dhaleen banu aadanka asalkoodii kun sano ku dhawaaday mu'miniintaas ahaayeen oo iska dhalayeen oo ay saas usoo farcamayeen markii ugu horreydo shirki imaanaya wuxuu ka yimid waa dad saalixiina qabuurahooda lagu ag cibaadaysto iyo in la sawiro sida uu aharkii saxiixa ee bukhaari ku yiilay uu cabdullahi bn cabaas sheegay wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna wadan walaa suwaacan walaa yaquutha wayaxuuqa wanasraa shantaasu shan saalixiinay ahaayeenu leeyihi oo markay dhinteen dadku ay qabuurahoodii ku ictikaafeen oo ku ag cibaadaysteen ayna soo sawireen marka asalka shirkiga banu aadamku meeshuu ka yimaado weeye waana ilaahay addoommadiisa dadka ugu shar badan weeye wax makhluuqoo ka shar badan dhulka ma joogaan dadka qabuuraha ka dul dhisa masaajida ama dadka saalixiinta soo sawira waa dariiqii shirkiga asalkiisu ka yimid alxadiidu thaamin wa situuna bacda almia xadiiska lixdan iyo sideedee boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can caaishata radia allahu canha qaalad caaisha waxay tidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalama fii maradii jiradiisii alladii jiradii lam yaqum minhuusan ka istaagin lacana allahu ilaahay naxariista ha ka dheereeyo alyahuuda waannasaara yahuudiya nasaara naxariista allah ha ka dheereeyo ittakhaduu waxay ka yeesheen qubuura ambiyaahim nabiyaalkooda qabriyaalkoodii masaajida yahuud iyo nasaara nacladu ha ku dhacdo naxariista allah ka fogey dembigay galeen marka lacnadu waxay tustaa dembigaas inuu kabiiro yahay waa maxay dunuubta ay galeen lagu nacladaya nabigaa sheego waxa weeyeen inay qabuurihii nebiyaalkooda masaajid ka dhiseen marka qabri in masjid laga dhisa waa kabiiro oo qofka lacnad usoo jiidayda qaalad caaisha waxay tidhi walowlaa daalika haddaan uusan arrinkaasu jiri lahayn oo nabigu saas uga digi lahayn la ubrisa waa la muuji lahaa qabru qabrigiisa qabriga nabiga waa la muuji lahaa waa la muuji lahaa laakiin waxaa loo qariyo nabiga qolkii caaisho dhex bartankeeda saa lagu aas qolkii caaisho a inta la kala jeexay ayaa dhexdiisa lagu aasay nabiga sala allahu caleyh wasalam waxaa halkaas loogu aasay hayra laakini annahu khushiya waxaa laga cabsaday an yutakhada masjidan in masjid laga dhigto in masaajid laga dhigto oo dad haddii banaanka lagu aaso dadaa salaad iskala aadi lahaa masjidka marka masjidka dhigashada macnaheedaana dadku wada fahmayn masjidka dhigashada saddex macnaba waa tan haddii masaajid dhagaxba ama jiingad wax laga dultaago ama qoriyo waa haddee masjida laga dhigtay haddii salaada lagu dul tukado lagu dul istaagana waa masjida laga dhigtay haddii salaada waxa weyn ama cibaadada agtiisa lagu tukado haddii salaada loola jeestana waa la mid saddexdaa afartuba isla soo galayan yaa haddii dhisma laga dul dhiso haddii salaada loola jeesto haddii lagu dul tukado haddii geeskiisa lagu tukado calaa kulli xaal in cibaadada loola qastaa loola jeedaa haddii marka banaanka nabiga lagu aasi laha sala allahu calay wasalam dadaa cibaadada la aadi lahaa sidii marka taas looga badbaado oo dariiqaas looga badbaado oo ah waddada shirkiga ummadda gaadsiinayda ayaa nabiga sala allahu caleyh wasalam waxaa lagu aasay qolkii caa-isho laba cilaa marka loogu aasay miduu xadiiskaana caddeeyey oo waxa weyn waxaa laga cabsaday dad inay cibaado la aadaan ta labaadna xadiiska abubakar uu wariyey oo uu yidhi maa qubida nabiyun ilaa dufina xaysu qubida nabi ma dhiman ilaa waa lagu aasaa meeshuu ku dhintay nabigan saas ka maqlay yidhi sala allahu caleyh wasalam marka qolkuuna ku dhex dhintay nabiga saasaa qolka lee dhexgeliyey alxadiidu taasca wa situuna bacda almia xadiiska lixdan iyo sagaal ee boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu can inabiy nabigu ka wariyey sala allahu calay wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi laysa mina naga mid ma ahan man daraba alkhuduuda dhafoorada qofkii garaaca qofkii marka laga dhinta dhafoorada iska garaaca oo jirkiisa isgargaraaco isdildila waxa weya dhafoorada garaaca naga mid ma ahan macnaha dariiqii nabiga kuma socdo qofkaas weeye nabigii waa khilaafay wa shaqal juyuuba jeebyaalka dadka jeexaana naga mid ma ahan jeebka carabiga waxaa lagu yidhahdaa diraca ama saakada gabadha meesha madaxu ka soo baxo ama qamiiska ragga madaxu ka soo baxo kaasaa jeeb la yidhahdaa halkaas marka tugu dhagaanay jaahiliyadu ay jeexjeexi jireen dharkooda gabdhuhu diracyaalkay saas u jeexi jireen marka waa dhaqan gaalaad waa xaaraan wa dacaa qofkii u yeeraa naga mid maahan bidacwa aljaahiliyati jaahiliyada yeerashadooda oo waxa weyn allah ninkii buur tahay allah kaas bacdigiis miyaa nolol ii sugnaatay alla waan hoogaye kaas in la yidhaahdo waa dhaqan gaala mana banaana ummadii nabiga wuu ka leexday dariiqoodii sala allahu alay slam qofka saas yeelaana alxadiidu sabcuuna bacda almia xadiiska toddobaatan iyo boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wariy can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam man shahida qofkii xaadira aljanaasata janaasa xataa yusallaa calayha intii lagu tukado falahu waxa u sugnaaday qiraadun hal qiraado ajaru leey hal qiraado ajaru leey qofkii janaase wax uga tukada waman shahida qofkii xaadirahaa janaasada xataa tudfana ilaa laga aaso falahu qiraadaani laba qiraadu leey laba qiiraaduu leeyahy ilaa laga aaso qiila waxaa la yidhi wamal qiiraadaani labada qiiraad maxay yihiin nabiga fasaaxadiisa waxaa ka mid aheed asagoo dad caraba la hadlayo ayaa mararka gabal kelmadaha uu ku hadlaa la weydiina macnahooda qaala nabi wuxu uhi mithlu ljabalayni laba buurood oo kale wey alcadiimeyni oo waaweyn laba buurood oo waaweyn oo ajaruhu leeyahy qofku weli muslim waxaa usugnaaday asqaruhumaa labada buurood midda yaru mithlu uxudin wey laba buurood oo midda yaru uxud laagtahay uxudna waxaa la yidhahdaa culamadu waxay dhahdaan toddoba kilomitr ay ku fadhida xagga ballarka dhirika korena waa weynta waan sidaas anugu haddee ma kilomitr lakin waan arkay waa buur aada u weyn aada u weyn weeye sidaasayna nagu yidhahdeen culammada meesha joogtaa waa toddoba kilomitr in dhulka ay ku fadhida xagga dhirirka oo xagga ballarka anita ballarka kor cirka xaggiisa ay ugu dheer tahayna waa weynta laba buurood oo midda yaro intaas la eg tahay oo ajaraha laga helaya mawdka inaad inta wax ka aasto aad waxa weyn kasoo tagto inta wax kala joogto uga tukato aadna wax ka aasto haddaad inta wax uga tukato ka tagtana hal buurahaad leedaha marka buur intaas leego ajara inaad si fudud iskaga dayacdo waxay tusayda aad arrin qof aan aakhiradiisa ka murgaynin qof aan aakhiradiisa ka murgaynin ayay tusaydaa taas kitaabu zakaat insha allahu halkaasa noo joogo wallahu subxaanah wa tacala aclam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد